wasiirka arrimaha gudaha somalilan cali maxamed waran cadde oo warbaahinta kula hadlay magaalada ceer gaabo oo uu safar shaqo ku joogo ayaa sheegay inay dowlad ahaan hore u go-aansadeen inaanay ka qaybgelin wadahadalladii u dhexeeyey somalilan iyo soomaaliya ee martiqaadkeeda ay fidisay dowladda turkigu taasoo uu sheegay inay shaki ka muujiyeen islamarkaana ay dowlad ahaan go-aansadeen inaanay ka qaybgelin iyadoo beesha caalamka ee kale aanay goobjoog ka ahayn wasiirku waxa uu sheegay inay dowladaha soomaaliya ee turkigu ay ku howlan yihiin faragelin uu sheegay inay ku hayaan somalilan waxaa soo ifbaxay oo dowladda turkiga iyo maamulka taagta dareen xamar isku bahaysteen in halkii ay albaab ka soo gelilaan somalilan daaqadda ka soo galaan oo khiyaamo iyo dhagar ay u badrheedhaan somalilan iyagoon geedna ugu soo gabannin inay bulshada rayidka ah salaadiinta iyo qaybo ka mida bulshada somalilan inay la xashashaqaan ama ay ugu ballan qaadaan ama ay damcaan shirkii dowladda somalilan iyo soomaaliya ay wada ku wada jireen inay u beddesho khiyaamo iyo dibindaabiyo inay dalka somalilan midnimadiisa iyo dadkiisa ay waxyeesho hase yeeshee waxaan uu sheegaynaa dowladda turkiga in dalkan ay matasho dowlad ummaddu dhisatay dowladda somalilan shacabkeeda iyo dadkeedana iyadaa ka wakiila shacabkaa dhistay dowladdatan maaha dowladd inqalaab ku qabsatay sidaa awgeed cid kale oo ku mateli karta shirar danta qaranka somalilan iyo mustaqbalkiisa lagaga hadlayaa ma jirto geesta kale wasiirka arrimaha gudaha somalilan waxa uu sheegay in tallaabooyinkan uu ugu yeedhay faragelinta ee uu ku sheegay inay ka howlan yihiin labada dowladeed ee soomaaliya iyo turkigu ay keeni karto inay waxyeeleyso xidhiidhada ay lahaayeen somalilan iyo turkigu waxaan uga digaynaa dowladda turkiga iyo maamulka xamar inaanay soo faragelin siyaasadda somalilan waxay dowladda somalilan dib uga fiirsan doontaa cilaaqaadka siyaasadeed ee ka dhexeeya somalilan iyo dowladda turkiga cali maxamed waraan cadde waxa uu sheegay in aanay dowlad ahaan ka qaybgeli doonin wadahadallada loogu qorshaynayo doorashooyinka la filaya inay ka dhacaan soomaaliya islamarkaana aanay ogolayn in cid kale oo somalilan matasha ay ka qayb gasho waxaanu ku wargelinaa bulshada caalamka inaanay dowladda somalilan ka mid ahayn kana mid noqon doonin rowr maabka ama boroseska ka socda ama qorshaha ka socda soomaaliya ee bedhelayska ah ee ay ugu yeedhaan doorashada laba kun iyo lix iyo toban dadka u shaqo tagay xamar ee ka soo jeeda somalilan dhalasho ahaanna inaanay hayn kuwa matala qarannimada bulshada iyo ummadda reer somalilan hore waxaa loo joojiyey wadahadaladii u dhexeeyey somalilan iyo soomaaliya kuwaas ay gogashooda fidisay dowladda turkigu kadib markii ay dowladda somalilan sida ay sheegtay ay wadahadaladaasi ka qayb galeen xubno ka soo jeeda dhalasho ahaan somalilan balse ka tirsan dowladda soomaaliya barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa